guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaado ayaa deeqa raashin ah gaarsiiyey afartan qoys oo ku nool deegaanka xanabuuro deeqdaani ayaana ka mid ah dadaalada lagu caawinayo bulshada ay abaaruhu saameeyeen iyada oona la gaarsiiyey cuntooyin asaasiga ah sida bariis bur saliid iyo waxyaabo kaleto oo muhiim ah mas-uuliyiintii guddiga ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan gurmadka iyo taageerada loo fidinayo dadka danyarta ah ee ay abaartu saameysay
saaka waxaan joognaa xanbuuro waxaan soo gaarsiinay afartankii qoys ee loogu talagalay afurka wixii ay noo soo wakiisheen dadkii wax soo sadaqday iyo guddigii noo soo dhiibaba afartankii qof waa halkaan fadhiya waxaan rabnaa inaan idinkuna aad ka marqaati kacdeen inaan wixii naloo soo dhiibay ana meel dhexa ku dhumina idin keenno intaasaana laguu soo keendhiibay waxaan rabnaa inaan idhaahdo haddii la idin badi karo waa la idin badi lahaa manaasibkiin ma ahayn laakiin intii la gamba lahaa in wixii yaroo la helo la keeno ayaa macna ku jira
meeshaan saakay aan joogno waa xanan buuro waxaan soo gaarsiinay deeqdaas yarta oo raashinka oo naloo soo dhiibay oo guddigii aan ka tirsannaho oo abaaraha ay noo soo dhiibeen iyo maamulkii degmada iyo waxaas isku darsan awalan marka hore waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala madarhana siiyo dadka wax kala gaara oo dadka baahidooda kafay kara waxaa ka jira ilahay inuu madarna siiyo ilaahay subxaana watacaala madarkaasaan weydiisanaynaa marka labaad dadkii muxsiniinta ah waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala bacda xamdilahina waxaan u mahad celinaynaa dadka muxsiniinta ah ee raashinkan noo soo dhiibay oo ugu talagalay dadkan diraacdu hayso in ay afuriyaan xilligan kulul oo ramadaankana ah diraacdana ah dadku ku afuraan ugu talagalay ayagana waan u mahad celinaynaa
qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey iyagoona sheegay inay u baahnaayeen gargaarkan la soo gaarsiiyey waxaan buranahay deeqda noo soo dhiibteen maasha allah waa na soo gaartay ilaahay baan idinkaga uga mahad celinay iyo walaalihiina soo fahmay waa uga mahad celinay adinkana dembigiina allaha dhaafo deeqiinana waas allaha ka dhigo imaankiinana saadaq allaha ka dhigo ilaahay idanki muslimka oo dhanna wax kala gaaraan madarka ilaahay weye madarka ilaahay nagu siiyo joognaa xanan buuro waana soo gaareen wixii nalagu soo talagalay oo afurka ahaa oo afartan qoys ahaa waana soo gaarsiin guddigii loo soo dhiibay sheekh bashiir nabadoon xasan salaad iyo dhammaan magacyadu ragga qaar aan aqooni waa dhammaantiis waa nala joogaan waana soo gaarsiiyeen waa mahadsan yihiin ayagu juhdiga iyo socodka ay soo bixiyeen kuwii soo dhiiban waa mahadsan yihiin bedel qayr qaba allah guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaado oo dhowaana hadhisay guddoomiyaha degmada cadaado ayaa maalmahani waday dadaalo lagu gaarayo dadka degana deegaanada miyiga ah kuwaasi oo gargaar lagu gaarsiinayo